kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaan idinku hayaa aabba soomaaliyeed oo dhowr iyo konton jir ah oo guursaday lix iyo soddon dumar ah kuwaas oo u dhalay sagaal iyo siddeetan carruura axmed jaamac warsame waxa uu ku magac dheer yahay ilka boqol waa aabbe ilaahay siiyey ubad badan oo gaaraya sagaal iyo siddeetan oo isugu jira kuwo uu dhalay iyo inta ay sii dhaleen waxaa ubadkaasi u dhalay dumar lix iyo soddon ah oo uu xilliyo kala duwan ku guursaday magaalooyin iyo dalal kala duwan wuxuu barnaamijka uga sheekeeyey guurka faraha badan leh ee uu soo maray ubadka ilaahay siiyey halka ay joogaan iyo guud ahaan noloshiisa axmed oo ku nool mid ka mid a xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho ayaa barnaamijka si furan ugu sheekeeyey axmed waxa uu marka hore noogu bilaabayaa da-da uu jiro aniga adeer waxaan jiraa horta konton iyo saddex sanaan jiraa waxaan dhashay kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii baan dhashay aan kula yaro kaftabe soomaalidu inta badan da-du way qiyaasaan oo goortay dhasheen inta badan ma qora ama waa wax lumay oo dagaaladii sokeeye ku lumay ama kuwa aan laba qorin iyo kuwa aan isbetelba ku dhalan marka da-daas makuu sugan tahay adiga way ii sugan tahay waxa weeye waayihii waxaan ku garanayaa waayihii dawladdii soomaaliya anoo yar intaan milaterigiin lay qoray yaa la yidhi imisaad jirtaa markaasaan ku ihi toddoba iyo toban sanaan jiraa haye wiilkii marka i qoray ayaa ii yidhi markaa wuxuu dhashay kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii buu dhashay xagguu ka keenay markaan idhi toddoba iyo toban sanaan anigu jiraa ayuu asagii wuxuu ii inaan kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii aan dhashay ila anigu taarikh maaoon taariikhii bay garanayaan ahaa laakiin adiga inaad toddoba iyo toban jirto xilligaa sidee ku ogaatay anigu markaa toddoba iyo tobankii hadda waxaa la dhihi jiray idigseenley baad dhalatay sanad hebel bay ahayd hebelow intaasaad jirtaa hooyihii aabba ay soo dhihi jiray marka adi gugila gugila arkaba yani gugan wuxuu kuu yahay intaas kan shan iyo toban buu kuu yahay kan lix iyo toban buu kuu yahay halkaasaad kala qabsatay halkaasaan kala qabsado ninkaasaa maalinkii ii sheegay inaan kun sagaal boqol lixdan iyo lixdan inaan dhashay waa gartay aniga marka adeer ma aana waxaan guursaday soddon iyo lix dumaraan guursaday ilaa iga aamus hooyo hal gabaraa iga dhimatay soddon iyo shanta kale waa nool yihin saddex unbaa hadda igu mehersan mid kasta ama waxbay dhashay markaa lix iyo soddonka adigu badankoodu waxbay dhaleen laakiin wixii anigu aan dhalay iyo haddee yaraantaydii lix iyo toban sanaan ku guursaday wixii aan dhalay iyo wixii ay sii dhaleen baan isku xisaabiyaayo adigu waa siddeetan iyo sagaal ruux kuwaan anigu dhalay waxa weeye lixdan iyo sagaal weye wixii anigu aan dhalay marka waa isku xisaabsadaayo buug baa ii qoran oo heble maxay dhashay hebel muxuu dhalay sanadkii yani maaragtay intii dumarahee markaa uuraysatay intii yacnaha maaragtay markaa dhashay saasaan uxisaabtaya wiil iyo gabadhba waxba ma kala sooco waad diiwaan gelisaa waan diiwaan geliyaa oo laba gabdhood baa ii xisaabo midna afar wadan afar dhalasho ilmaha igu badanaa kala haystaan qayb waa jabuutiyaan qaybna waa kenyaan qaybna waa ethoobiyan qaybna waa soomaali kulligood waa soomaali lakin afartaa dhalasho yay badanaa kala haystaan calaashaan hooyooyinkooda halkaa ka yimid miya hooyooyinkaad baa halkaa ka yimid anu nin iska socod badan baan ahay iskana shukaansi badan oo de gabadha iska qurux badan ba waan iska shukaansan jiray in adeer de macaantay waan ku rabaayo kan weyo mid ku diidaba maad arag
maya waa arkay kuwo badan ay diidan laakiin badana markaan iska barbariyo waa iyeeli jireen aniguna de hortayda wax kasoo baxo gabar soomaaliyeed baan u jeclaay oo iska qurux badan oo anigana ninka raggi nin walba balwadule balwadaydu shukaansiga ahayd guur yacnaha sheekada kale ee gaabsiga ma aqoon laakiin waxaan jeclaa inaan guursado uno sheekow ii meheri unaan idhaahdo waanad ka macaashtay waan ka barwaaqoobay maasha allah maasha allah aad iyo aad oo buug weyn baa xagga ii yaalla abow bal bahayihii kala eega ba heblaaye maxaa ka jooga heblaaye bal maxay dhashay dadkii markala garanayo heblaaye bal fiir marka laba gabdhood baa buug ii hayo midna intay ila joogtaa midna etoobiya jirtaa weli afar mayse soo gaareen dumarkaad guursatay haa afar hay buuriyaan wada dejiyada afar anigoo qabaan gaalkacyo wada dejiyey gobolka midig gaalkacyo afar oo markaa adigoo afar le markaad haddana mid kale oo isku dhacaysa markaad aragto xageed uhaysay
aad iyo aad aad iyo aad marba anigu silaylaba gaba yacnaa nimanka qaadka cuna malaha markuu qaadku soo dhaco xoogaa yani maaragtay nin walba wuxuu yiraa salow maanta mijintan yaa kuu qaaday anu gabar quruxsan oo saa isku idhiganaysaba markaan arko waa waxbaa maaragtay niyadeyda waxaa ku dhacaysa salow caawo midana ma iska raacdaa bal wadaad ma daydayataa haye markaa maxaa markaa maxaa la sameeyaa haddii afarna ay joogaan kuwo kale oo isku dhacayaan markaad aragto oo damac oo damacu kaa galo maxaad samayn jirtay hadde waxa weeye un waa un iska un fikiro waxa weeye badanaa waxaan ahaa ragga yacni maaragtay dumarkiisana qadariya oo gabdhaha markaa isel oo aan guursaday waxaan fiiri jiray gabadhan inay tahay gabar soomaaliyeed inay yacni maaragtay jeceshahay inaanan qalbigeeda iyo nideeda ku ciyaarin haddanana nin socod badan baan ahay oo yacni maaragtay hadba meel baan aadi jiray oo midii kale markaan waddan kale aado gabadhaasi wixii hanti ee halkaas aan ka tabcay aan uga tegi jiray warqadeedaan usoo diri jiray haddana meel kale aan tegi jiray marka adigu nin adigu waxaan ahaa socod badan marka meesha tagadana ka guursada waa gartay laakiin ilmihii ma ka warqabto ma biilaysa markaa oo hooyadii ma ku caawinaysa inta badan waxaa la yidhaahdaa mar haddii caruurta soomaalida haddii hooyada la furo iyadoo caruur leh caruurtaasi waa agoon aan la aqoonsanayn baa la yidhaahdaa marka mar haddaad ka soo tagtay caruurtii ma ka warqabi jirto biilkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen intaad heli kartay ma siinaysay maasha allah wixii tabarkaydaa ayaan jiri jiray laakiin xoogaa waxay igu reebtay hadda yacni maaragtay maadaama soomaalida kala goobgoobay oo dhulka kala qaybqaybsamay oo qabiilooyinka soomaalida dhexdooda mugdi kala galay aniga marka qabiil walba hadda waanahay qolo kastaanahay qabiil walba ilmahaygiyaa jooga qabiil walba ay ilmahaygii kalaa sii guursaday aniga waxaan ku dhashay xuduudda degmada la yidhahda barrey oo kilalka shanaad iyo degmada luuq meel xuduudooda ah baan ku dhashay xaggaad kasoo bilowda markaa xaasaan anigu ahaa fatagaasa halkaasaan halkaasaan kasoo bilaabay oo halkaa markaan kasoo bilaabay luuq baan ku xudisiiyey xamar baan ku daray gaalkacyaan ku daray garow waan ku daray booramaan ku daray hargeysaan ku daray jabuuti baan ku daray halkaa sitigaan sii maray hataa oramo waxbay ii dhaleen wow marka intaa intaa ma gab ma gabdho qurxoon raadintood baa kula gashay mise shaqaad u tegayso markaad tagtana halkaasaad ka raadin jirtay si ahaanba waxaan ahaa ragga aan balwadda lahayn marka markaan meel tago oo markaa xoogaa aan shaqaysto laba habeen saddex habeen afar habeenba dilba haddaan joogo oo shaqaysto waxaan dhahay niyo meeshaan waa magaalo dadhuna waa kuwa way iska jeen oo isla markiiba gabadh maa iska guusay marka intii aan ka gaarahay soddon iyo shan sano waxaan guursan jiray gabdhaha wixii soddon iyo shan sano haddee ka dambeeyey xoogaa garoobadaan la qabsaday ilaa la-aankoo hadda aan konton iyo saddex sano ku jiro
hadda saddex baa joogta saddexdaa hadda joogto saddexdaba garoobaan ku guursaday mid waxay hadda haysataa toban ilmood midna hadda weliba wax iima dhalin midna hadday uur tahay oo weli hadda dagaal sidaan ku jiraayo sanadkan dhexdiisaan hadda mid guursaday sanadkii ka horreysana mid baa guursaday laba way cusub yihiin
oo dumarka oo dumarka intaa aad isu keenayso waxaad sheegtay in afar mar ay meel wada deganaayeen oad guri ku wada nooleydeen oo sidee isu ogolaadeen dumarka soomaalida sidaa lama sheegi jirin caasha horta dumarku isma diidaane raggaa isku dara kow haddii uu ninku hablaha isjeclaysiiyo oo wax uusan u kala qarinin oo waxa uu wada intuu isugu yeedho hortooda uu dhigo oo markuu meel ka imaado uu yidhaahdo meel hebla isugu imaada oo waxa uu wada halkaa uu dhigo oo uu u sheego dhammaantood inuu wada jecel yahay habluhu saaxiibbay noqdaan waa gartay laakiin haddii ninku mid la seexdo oo in badan taa la joogo oo midda kaleeto uu yidhaha hebla naag fiican maho adaan kaa jeclahay oo heblaayay adigu adaa wanaagsan oo heblaay adigu sidan baa tahay oo hebla adaa ka cunno fiicano hebla adaa ka gogol fiicano hebla adaa ka sheeka fiicano yacnaha waxay noqonaysaa inay middaa midda kale ay damcdo inay reebto marka looma kala warramaad leedahay looma kala warramo mid walba waxaa la yidhahdaa waad wada fiican tihiin adna waad fiican tihin heblana waad fiican tihin xaasadkaygibaad wada tihiin hataa haddii hablo kale ay idinla murmaan idinku ilma axmed baad tihiin dhinaca inkaa isa saartiin kuwa ayagaa maaragtay idinku ila isku qoys baad tihiin wiilashiina waa walaalo hadlihiina waa walaalo waxaan yacnaha idhaahdaa adigu cimrigaad ugu tegi doonaaye labada walaalaha mustaqbalkooda ha kala dilin oo ha tusin inay laba qolo u kala dhasheen ama laba dad u kala dhasheen oy ayagu walaala yihiin waa garta hadda imise jir baa u yar carruurtaada hadda waxaa u yar gabar hadda hal sano jirta imise jir baana u weyn waxaa u weyn gabar jirta ilaa soddon iyo adigu lix meelahaas adigu waxa weeye soddon iyo lix meelaha inay jirtaan u malaynaya anigu waxaan ku guursaday lix iyo toban sano soddon iyo tobankiina gabar baan dhalay gabar baa u weyn oo laba iyo toban ilmood dhashay oo reeraha dhan u weyn dad waan dhalay alxamdulilah leeyahay dadna ilaahay wuu siiyey xagga dadka mooyane xagga hantiga horta yani maaragtay baraka dhan ka bedena meel baraka aan hadda bedanayo ma santar ceel badga la yidhahdo guddoomiye kaa waxaad sheegteen ad aada u guursatay socodkaagu badan yahay gabdhahay adiganaad isku fiican tihiin innaba wax caqabada ama wax dhibaato ah oo aad tilmaami karto oo kaala soo gudboonaaday guurkaa badan iyo dumarkaa lix iyo soddonka ahaa e aada guursatay ma jiraa adeer waxaan kuu sheegayaa ilmo mar haddaadan hooyadii tagin oo markaa horta waxaan ogaaday aabbo ilmo waxaad u tahay midka aad hooyadii qab si aadan hooyadii qabin waxa weeye nin soomaaliyeed iyo gabadh soomaaliyeed uba haye usaad wadaagtaan waa garta laakiin mar haddaad ilmaha hooyadii kala tagtaan yacni waxaabad moodaa inay kuu dhaamaan kuwaad adeerada u tahay iyo sida sida u tahay iyo dadkaa inay ma yacni kaaga qalbiligidii baad moodaayo waayo haddee hooyadiiba waxaa laga yaabaa ayadoo ku jecel inaad furtay ayadii inaad meel kaga tagtay ilmihiiba inaadan saa u korinin marka xoogaa hataa agtaada hadduu degan yahay waxaan ogaaday oon hadda xaqiirsaday ilma dadba inuu yahay inta aad korisay sidiisaba dad inuu yahay anaadashi ama yaada dhalin dadba inay yihiin inta adigu aad korisay waa gartay marka maxaad saa u leedahay maxaad ogaatay waxaan ogaaday qaar waxaa jira hadda wiil waxaa kamid a oo hadda agtayda ka tegaayay habeenkii marka aad meel ku yar caweysimo ma tegaayo caawo dhan agtayduu fadhihaya marka dambe cumaamadaydaan udhiiba waxaan dhihi aabo cumaamadan qaado waan kula seexanayahay orodoo sariirtiisiyata kuwii kale oo aanan soo korinina taleefonkii baa laga yaabaaba inaysan igaba qaban ama aysan iga soo bariirinin marka kuwan waa waa ii beermidin yihiin kuwa aan ila joogi jiray oo ila noolaa laakiin guud ahaan anuun baa wada jecel mooyeen waxaa aada ii jecel uun kuwa markaa aan la nool barakacayaashaasaan iskaga nool lahay mar mar baa wax nala siin jiray waxaan ka helnay mayna jiraba sanadkan mar mar ay waxay soo galaan inaan mar wax ooga tuuro waa uun dee aan aan dhaweyn maahayn wax biiloo hadda dadkaa meel u saaran ma jiro qof walbana wuu leeyahay ilaahay baa isaaqa
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo uu marti noogu ahaa aabba soomaaliyeed oo dhowr iyo konton jir ah oo guursaday lix iyo soddon dumar ah islamarkaana dhalay sagaal iyo siddeetan carruura intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo